ciidamada ammaanka ee somalilan ayaa xalayto waxa ay gacanta ku soo dhigeen idaacad f m ah oo shantii bilood ee u dambeeyey ay ka raadinayeen gudaha magaalada hargeysa taasi oo inta badan la dhegeysan jiray habeenkii taliyaha ciidamada booliiska somalilan sarreeye guuto cabdulaahi fadal iimaan oo v o a u warramay ayaa waxa uu idaacadda ku tilmaamay mid sharci darro ah islamarkaasna waxa ay u soo qabteen afar dhallinyaro ah sharciga somalilan ayaa waxa uu mamnuucayaa in la samaysto idaacada madax bannaan wariyaha v o a cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa taliyaha arrintaasi ka wareystay wax yar kadib markii ay soo qabteen idaacaddaasi oo lagu magacaabi jiray baadigoob
bismillahi raxmaan raxiim sidaad ka warqabtay baryahaba waxaa jirtay ilaacad sharci darro ah oo hadli jirtay ciidanka booliiskuna waxay ku jireen baadigoob iyo xuuraan ayay muddo daba socdeen waxay ilaacad fm oo hargeysuun laga dhegaysanayey oo laga maqlayo meel kale laga maqlayn waxaan marka hore uga mahad celinaya halkan ilaahay oo mahadda koobaad leh marka labaad waxaan aad iyo aad u salaamayaa ciidankii arrintaa ka howlgalay ee booliiska ayaan halkan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ee ilaahay ka guuleeyey guusha ilaacaddaas oo booliisku daba socday caawa sagaalkiiyo daqiiqado xaafadda oktoobar ee ku taalla magaalada hargeysa ayaa ciidanka booliisku waxay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan qalabkeedii isku dhan iyadoo hadlaysa oo socota ayaa ciidanku gudaha u galeen waanay qabteen waxaana lagu soo qabtay afar inoo dhallinyaro ah afartiina ciidanka booliisku gacanta ku hayay iyo dhammaan qalabkii way tali dabcan idaacaddan markaan leenahay oo muddooyinka dambe baa la maqlayay bal bulshada haddaad u suurayso ama aad aad sawir ka siiso idaacad noocey ahayd maxay sii dayn jirtay se waa maxay waxa keenay ciidamadu muddada intaa laga baadigoobka ugu jiraan bismillahi raxmaan raxiim haddaan dee bulshada u sheego ilaacaddu marka hore waa ilaacad sharci darra ah ee ma ahayd ilaacad sharci ah islamarkaana waxay ahayd ilaacad khalkhalgelinaysay nabadgelyada guud ee bulshada reer somalilan iyo qaranka reer somalilan ay ku naaloonayaan ee caalamka iyo dalalka aynu dariska nahayba ay nagu majeertaan waxaana bulshada u sheegayaa ilaacaddaas oo kale iyo wax kasta oo nabadgelyada khatar oo ah inay ciidamada ammaanka usoo sheegaan oy hawshooda tay si ay tallaabada kuhabboon uga qaadaan eedeysanayaashana waxaanu horgeyn doonaa sharciga si loo uga qaado tallaabadii ku habboon muddooyinkii ugu dambeeyaba idaacaddan waxay ahayd idaacad somalilan gudaheega laga hadalay gaar ahaan magaalada hargeysa oo inta badan habeenkii ay dadka qaar dhegaysan jireen oo la maqli jiray markaynu ka hadlayna idaacaddan oo muddooyinka madayada saa loo maqlayay iyo idi ka caawiyey inaad kusoo guulaysataan caawa oo ay ciidamada ammaanku ay gacanta kusoo dhigaan bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye waa dee horaan shirwaca u sheegay ciidanka biliiska ayaa ku guulaystay hawshaa oo daba socday tab kasta iyo xeeladka soo adeegsaneenba waa hawlay ciidanka buliiska soo qabtay inay ku guulaysteen way haatan tallaabada xigtaa maxay tahay qalabkii waad haysaan yaa loo tuhunsan yahay ciidamada ilaa imaka dadkaad gacanta ku haysaan waxaad sheegtay inaad afar qof gacanta ku haysaan wax tuhunaya weliba tallaabo xigta ma sheegi kartaa horta dee marka ugu horreysa wuxuu waa baaris eedeedasanayaasha saddex ka midii waxay qiraal yihiin inay hawshan gacanta ku hayeen wadeen waana lagu qabtay oo iyagoo maragma dowladda ciidanka buliiska ayaa iyagoo hadlaya oo goobtii fadhiya ku qabtay wixii kale waa wax baaristoo laga hordhici maayo baarisaa laga sugaya hadii laha yidhahdo waxaad tilmaantay in ay sii dayn jireen waxyaaba nabadgelyada khalkhalku ah oo sharci darro ah maxaa ka mid a waxyaabaha sidii taliya haddaad tilmaanto de waxa weeye wixii wax adiga goor waxaan saliya raad toolo lahayn oo brobaganda ayay sii daynayeen oo bulshada lagu jaahoreerinayay hadiya jeer haddaad aragto wax aan sax ahayn oo laga sii daynayo meella waa waxyaalaha khalkhalka keena nabadgelyada qalabkii baad soo qabateen islamarkaana iyada oo hawadaba ku jirta saa tilmaantay baa taliya gacanta kusoo dhigteen agabkaad kusoo guulaysateen ciidamadu gacanta kusoo qabteen maxaa ka mid ah kuwan imika hortaada yaalla ayaa mixirkan iyo kuwan kale halkan hortaada yaallaa ka mid a iyo qaar kaloo badan ateenooyinkii wixii waan kusoo wada qabanay kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee somalilan sarreeye guuto cabdulaahi fadal imaan oo habeenkii xalay ahaa waraysiiyey waryaheena v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud sharwac